هللا بالناس جئناك هللا والله يرعاك هللا بالناس جئناك هللا الله يرعاك هللا يا نصر أجدادي هللا يؤتي بأمجادي هللا يا نصر أجدادي هللا يؤتي بأمجادي يا نصر أجدادي يؤتي بأمجادي يا نصر أجدادي يؤتي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda xabashida etoobiya ayaa safar ku tagay magaalada talaabib xilli sahyuuniyadda yahuudda ay faragelin xooggan ku hayso soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee soomaaliya ka jira ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay kooxda ridada soomaaliya ku ceyrisay dowladda ridada imaaraadka carabta dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ee yahuudda ay u hayso ummadda muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe qarax ay mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen duleedka degmada cadaleh ayaa lagu gubay gaari xamuul ah oo zaad u waday maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda xabashida etoobiya ayaa safar ku tagay magaalada talaabiib xilli sahyuuniyadda yahuudda ay faragelin xooggan ku hayso soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo haya xilli isbedello waaweyn ay martigelinayso mandiqadda geeska afrika kadib tallaabadii maamulka yuhuudda uu ku ictiraafay maamulka somalilan ayaa wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashida etoobiya hadeera abeera booqasho deg deg ah ku tagay magaalada talaabiib ee xarunta u ah maamulka gumaystaha yuhuudda sida ay xogtu tibaaxayso wafdigan etoobiyaanka ah ayaa kulan foolkafoola la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ninka lagu magacaabo jidcoon saayir oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka sahayiinada qoraal uu wasiirka khaarijiga yuhuuddu soo dhigay bartiisa ekis ayuu ku sheegay in kulan ballaaran oo uu la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda etoobiya ay ku lafagureen caqabadaha ay wajahayaan maamulada talaabiib iyo adis ababa waxa uu ka shanqariyey in etoobiya ay u arkaan saaxiib istaraatiijiyadeed oo aada u qoto dheer islamarkaana ay sii xoojin doonaan xiriirkaasi iyo waxa uu ku tilmaamay saaxiibtinimada soo jireenka ah ee yuhuudda iyo etoobiya jidcoon saa'ir waxa uu ka dhawaajiyey in kulankaasi uu la yeeshay wafdiga ka socda dowladda xabashida etoobiya ay sidoo kale kusoo qaadeen xaaladda ka aloosan iiraan isaga oo maamulka tehraan ku eedeeyey inay si naxariis la-aan ah u leynayso mudaharaadayaasha waxaan qabanay dood wax ku ool ah oo diiradda lagu saaray sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya etoobiya iyo israa'el ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya hadeera abeerah oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa ekis waxa uu wasiiru ku-xigeenka khaarijiga etoobiya sheegay in kulankani uu gogol haar u ahaa shirka afaraad ee wadatashiga siyaasadda maamulada adis ababa iyo talaabiib oo lagu wado in maanta oo talaado ah uu ka qabsoomo magaalada ay yuhuudda xoogga ku haysato ee qudus intii wadahadalku noo socday waxaanu isdhaafsanay aragtiyo ku saabsan arrimaha gobolka iyo arrimo badan oo ku saabsan danaha wadaagga ah annagoo soo hadal qaadnay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta iskaashiga dhaqaale ee labada dhinac ayuu yidhi mas-uulkan etoobiyaanka ah geesta kale abiy axmed ayaa taliyaha sirdoonka etoobiya ridwaan xuseen u diray muqdisho kaas oo sida la xaqiijiyey goor dhoweyd ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lana filayo inuu la kulmo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo taliyaha sirdoonka kooxda riddada murtad maxad salaad ilawareedyo ayaa tibaaxaya in taliyaha sirdoonka etoobiya uu kooxda riddada u gudbinayo fariin uu ka sido abiy axmed oo nuxurkeeda aan la caddayn balse imaanaysa isbuucyo kadib markii gurguurte uu jawaab cad ka waayey mowqifka etoobiya ee ictiraafka yuhuudda ee somalilan isku soo wada duubo tallaabooyinkan ayaa kusoo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda riddada ay waxba kama jiraan ka dhigtay heshiisyadii ay kula jirtay dowladda dabadhilafka isutagga imaaraadka carabta islamarkaana ay si adag arrinkaas uga horyimaadeen maamulada ashaadaladiriyada ah ee puntland iyo jubbaland mahadsanid caliyare qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaaloraacyadaha ee soomaaliya ka jira ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay kooxda riddada soomaaliya ku ceyrisay dowladda riddada imaaraadka carabta yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada soomaaliya ayaa si adag uga horyimid go-aankii ka dhanka ahaa dowladda riddada imaaraadka carabta ee ay soo saartay kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud maamul goboleedyada ashhadala dirarka somalilan puntland iyo jubbaland oo isla markiiba soo saaray war-saxaafadeedyo ay kaga soo horjeedaan arrintan ayaa muujiyey in tallaabada lagu ceeriyey imaaraadku aanay ahayn mid khusaysa deegaanada ay ka arrimiyaan puntland ayaa go-aanka kooxda gurgurta ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah oo marnaba aan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka ka dhexeeya maamulada garowe iyo abuudubay jubbaland oo sidoo kale iyadoona muujisay diidmo xooggan ayaa tallaabadaani ku tilmaamtay mid lagu qarinayo fashilka dul hooganaya murtad gurgurta iyo kooxdiisa waxaa kale oo ay ka shanqarisay in sidoodii ay u socon doonaan heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta islamarkaana aanay jirin cid wax ka beddel ama burin ku samayn karta oo aan ka ahayn maamulka kismaayo maamulka gaalaraaca somalilan ayaa isna daadafeeyey tallaabadan oo ku sifeeyey sheegashooyin waxba kama jiraan ah waxa uu ka dhawaajiyey in kooxda villa soomaaliya aanay awood u lahayn burinta heshiiska dekadda berbera ee ay kula jiraan imaaraadka carabta maamulka murtad ciro waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in dhammaan heshiisyada u dhexeeya somalilan iyo imaaraadku ay yihiin wax uu ku tilmaamay heshiisyo sharciya oo taabagal ah si kastaba ha ahaatee tallaabada ay kooxda villa soomaaliya ku ceyrisay maamulka riddada imaaraadka carabta ayaa loo badinayaa inuu uga sii daro xaalkii hore u liitay ee kooxda riddada soomaaliya xilli mujaahidiintuna ay dardar xoogan geliyeen howlgalladooda islamarkaana deegaanno hor leh ay ku fidanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid yaasir dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya allahu akbar kharibat talaabiib kharibat talaabiib allahu akbar
boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaal ku yaala magaalada ceelbuur iyo degmada galahariiri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo halkaasi ka dhigay isku soo baxyo ka dhan ah damac yahuudda ay ku doonayso kala qaybinta dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed iyo farageynta sahayinadu ay ka wadaan dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne aad u cadhaysan oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa dibadbaxyo ballaaran ka dhigay fagaarayaashaasi waxayna bulshadu ahaayeen kuwa ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah qabsashada yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ugaasyada salaadiinta iyo waxgaradka ayaa qayb ka ahaa dadka samaynayay banaanbaxyada lagu diidayo damaca sahayanada waxayna halkaasi ka jeediyeen kelimaad ay uga soo horjeedaan arrinta foosha xun ee uu ku kacay murtad cabdiraxmaan ciro gobollada waqooyi waa dalkeenni dadkeenniyaa ku nool walaalaheennaa jooga inaanan oggolayn inay yahuudi ku dhex noolaato soomaaliya oo sayid maxamed cabdullahi xasan goobow ka dagaalami jiray gaal inuu ku hoydo lagama yaabo heer galgaduud maantay waa isku yimaadeen waxaan leennahay marka yahuudda damaca ay rabto ma u suurtogelayso waxa waaye ma doonayno addoonsi ay waddo yahuudo iyo sun ay soo maleegtay hadday cagaha soo dhigaan ballan ilaahay waxaa nugu ah inaan dhiig lagu daadinayo yuhuuday waxa aad waddaa uma suuragelayaan wax suurageli doona maaha siyaasadda aad wadda waa ognahay damaca aad ku jirta waa ognahay soomaaliya gacmo buuxay isaakiin qaba doontaa yuhuudda xaa dhahdeen dadka muslimiinta ma isugu yimid masiibaha qaasa allah ku dhuftaan leennahay allaha jabshaan leennahay cadaab allah ugu talagalay masiibaha qaasa haddana allah ku dhufto bulshada wilaayada galgaduud oo rag iyo dumar leh ayaa sidoo kale si adag uga hadlay arrinta ka soo korortay dhulka waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka aramiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyagoo muujiyey shucuurtooda ah inay si weyn uga soo horjeedaan in ciidda soomaaliya iyo yahuuddu soo caga dhigato waxaana sidoo kale qayb ka ahaa abwaanada oo iyaguna doorkooda ka qaatay dibadbaxyada wax aan jeclaysaa ma jiraan lixdan jirkeenna iyo sideetan jirkeennu waa gelaynaa waa naga go'aansan tahay gaala allaha dumiyo waa nijaas waa xaaqido sanca lulatay weeyaan guray laambaduu shiday sayidkii legdamaya kufriga luqunta goynaayey laxniguu ka digay maanta waa lagu lalaadaaye allahu akbar
لك الله يا قدس قدسنا عزنا بلادنا ندفع عنكم لا نرضى الهوان انتهى وقتكم وغابت حيلتكم لا يمكنكم القدوم الشمال الصومال نقاتلكم كما قاتلكم الرسول الكريم أبطال الإسلام ما زالوا على قيد الحياة فرسان الصومال يحذروكم يحذروكم يحذروكم wiilasheennana ilaahay rab raxmaanka kor ha ka dhigo gaalada alla hadlaayo yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay haddana allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan mujaahidiinta diyaar ay idin yihiin rag hadday yihiin hadday dumar yihiin hadday carruur yihiin diyaar baan idin nahay waana idin necab nahay yuhuud waa necab nahay gaalo waa necab nahay banaanbaxyadan ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli kuwa la mid ah ay sidoo kale ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasoo bulshada wilaayaadka oo culimo waxgarad abwaano ay qayb ka yihiin ay si ballaaran uga soo horjeesteen damaca guracan ee yahuudda ku doonayso in saldhigyo uga dhisato gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mahadsanid marwaan nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenkaha ee yahuudda ay u hayso dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada tieglow ee wilaayada bakool nadwadan oo looga hadlayay makriga iyo cadaawadda yahuudda ay u hayso ummadda muslimiinta ayaa habeenimadii isniinta waxay ka dhacday masjidka jaamaca abubakar usidiiq ee degmada tieglow waxaana masjidka ku sugnaa qeybaha kala duwan ee bulshada tieglow intii ay socdeen kalimaadka waxay culimmadu tooshka ku ifiyeen cadaawadda soo jireenkaha ee ummadda muslim ay u hayso yahuudda laga soo bilaabo xilligii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyadoona dhibaatooyin badan u geysatay dadka muslimiinta ah dadowka muslimiinta yoo lahayn yahuud ini walkadoroma injar alamere latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu wayba helaase muxamadow dadkaha anka doran hega cadaawadda mu'miniintan anka doran iniyo ayn alyahuud walmushriku waaladiina ashrakuu yahuud iyo mushrikiinta walka cudow badan muslimiinta cudow maabnoola oo maabajaro ee kaalinta koowaad ama nambarka koowaad may ka jiraa nimankan yahuudda ka jiraan cudowka muslimiinta iyo leeyiin nambarka labaad waa mushrikiin nambarka saddexaadna nasaarow markaa yahuud sidaas baa ilaahay inku warramay subxaanahu wa tacaala haddii han gudubnoo taariikhdiyo eedan dheerta khiyaanadiiona badantaa eemaybaa suubiyeena nimankan yahuudda aas-aasina kayaan sahyuuni leraw oo cunsur ah oo hadaf yayna ay ilaa dardi almuslimiin min ardihim wa tahdiid almuqadasaat alislaamiya marka inayd muslimiinta dhuljo ku buriyaan oo arradda iyo deganaayanka buriyaan taas hadaf sidaas oo siyaasi noocaas ayaa abuurmay iyo la aas-aas hadaf jaykaas ay khiyaanadii ha socotay weli jiiba muslimiin lahameleegay miha fadheetay tan hadda marka jihaaran lala dhawaagahayo somalilan dowlimada banaawo bimacnaa warka haddii ladhako hoos koosa yuhuudda waay walkala ma eh mayfay lahaa ini xayawaanaadku unu dhagadaana ini liinku liidan xayawaanku unu dhagadaana cadowshay gorode saas maaha xayawaanka cadowshay gorode xayawaanku unu dhagadaan ma inka dareen badana anka caqli badana loo loomay aragaase waraaban arag mukurooras hataa dadka dhankigeeg waraabu walaahaska dadaaro nahaad hooba baaliya ha qaado mado tere ka boorboorowaas ini cadowshe lankan geeka mad hataa badiya og waman asdaqu min allah qiila xadiian wal aragoha cadowkii wal gorduwa ilaahay nimankan cadowsheya isku jariya laleey awlaaduuna dhadhalnen inta jara awlaadi yahuuda nagdeen hooba leersaluwaadi yahuuda la jara meel kale makamago maaba noo dheer yahuudi korma jarta qur'aankii wal akhriyey wal asla jar dadka dhambana lanjanno infadaanena ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu kacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun وجاهدوا في الله حق جهاده إلهي ما يليدت كحق رميينه وأن سجودا وأن ركوع صلادتي وافعلوا الخير خيرك نصوبيا خيرك بدني بصدقتك وصلة الأرحام وبر الوالدين خيرك صوبيا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله آمنوا اركعوا واسجدوا والأسلجار وافعلوا الخير تنهضوا والأسكلجار laakiin wajaahiduu filaahi hooblakooy wal shaltabe xaqa jihaadiitan alle leeygu huwa jitabaaku ilaahay maysayn dooraday ini diintaas ilaalin ikhwa cadowken gornoy alla nin sheege lan ilaahay ku run badanna ma leh nimankan aniina cadowkayaa isin cadowkimu ilaahayana ah alla niilijara markii demb aaydaata man kaana caduwan lilaahi mayka hoydaa fa ina allaahi caduwun lilkaafiriin ilaahay gaalo oo dhan cadowa haliin konumu kureema ki dagaalka jar ki dagaal anka jar lil kaafiriina maytu siyaasi hal gaal mu ku hirsan nadwadan ayaa qayb ka noqonaysa baaqyada ka soo yeeraya culimada iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku aadan faragelinta iyo damaca yahuudda ay ku doonayso inay ku qabsato qaybo ka mid ah waddankeenna ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriah ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون aayaadkaasi waxay daafur u ahaayeen xaflad lagu sagootinay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo ka dhacday madarasatu alfurqaan oo ka mid ah madaarista degmada galhareere ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda lagu maamuusayay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maamulka islaamiga degmada macallimiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda ka qalin jebisay madarasada waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen madarasada alfurqaan tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda yuqaalu lisaaxibi alqur'aan iqra' wartaqi warattil kamaa kunta turattilu fi ddunyaa faina mansilaka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa waakhiiran ayuha alxuduuru alkiraam hada alqur'aan alkariim anzalahu allahu calaa rasuuli muxammadin sala allahu calayhi wasalam liyukhrija annaasa min alظulumaat الظلمات إلى النور قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتحرفي فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتحرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء ثاني إذقام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت والثاني إذقام بستة أتت يعملون
macalin cabdiraxmaan oo ku hadlaya afka waalidiinta ayaa u mahad celiyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qalinbedelashada ardada madarasada alfurqaan si guud qof kasta ee meeshaan fadhisa waxaan ugu mahad celinaynaa mustawaha iyo heerka ay ku fadhiso hadday tahay wilaayada hadday tahay culimada hadday tahay nuqabada hadday tahay ganacsatada hadday tahay waxgaradka kale iyo akhyaarta macalimiinta dugsida macalimiinta iyo maamulada kale ee waxbarashada saaad wada maqlayseen ama boorka ku qoran xafladan waa xaflad ikhtitaam bacdi dalaba waa qeyb ka mida ardada madarasat lfurqaan ee hortiina ka muuqata uniformka madowga isku jooggale qaarkoodna ay wax soo bandhigayeen anigoo afka waalidiintana ku hadlaya qur-aanka kariimka iyo diinta si guud in la tacdiimiyo laguna tacdiimiyo in la barto iyo in lagu camal falo insha allahu tacaala waa intaas kadibna la difaaco sababtoo ah diinta laguma dhaqmi karo iyada oon cadowgeeda laga difaacin cadowgaas ha noqdo midka gudaha ah oo shaydaanka ah ama midka khaarijiga ah oo gaalada iyo gaalraaca ha noqdo insha allahu intaasna waa dardaarmayaa soo dhowaada walaalayaal kelimad dheer uguma talagelin inaanu idin soo dhoweeyo intaas bay ahayd naqiib cabdulaahi shiikh ayaa si weyn ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta uuna duceeyey wuxuuna intaasi raaciyey naqiibku in lagu dadaalo barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa madrasada la yidhaahdo magaceeda madrasatu alfurqaan waa madrasad ka mid ah madaarista degmadan taasoo maantay qabanqaabinaysa xafladda qalinjebinta lagu tacdiiminayo lagu weynaynayo kelimada ilaahay ee qayimka ah ee ugu qiimo badan wax la weyneeyo waxa uu wanaag badanna ah meel waliba ardada bandhiggeeda hadday tahay muxaadasada iyo haddii ay tahay bandhigga kale ee cilmiga farxadna gelisa waxaan leenahay ilaahay ha dhowro ilaahay ha sugo macallimiinta ku soo bixisay juhdigan ee maanta bandhiggan u samaysay tacliinta ay ku soo barbaarisay ciyaalka iyo waalidiinta intaa ayaguna garab taagneed ee juhdiga ku bixinaysay waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyaan leenahay ardada ka qalinjabisay madarasada alfurqaan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa kow iyo labaatan arday kuwaas oo ugu dambayntii la guddoonsiiyey abaalmarinno qaali ah mahadsanid cabdiraxiin guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu